magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay kulan shaqo abuur loogu sameynayay boqol dhalinyaro soomaaliyeed kuwaasi oo ka howlgeli doona beero casri ah oo ay maalgelisay shirkadda hector agritich kulanka lagu daafurayay barnaamijkan shaqo abuurka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka soomaaliya dhalinyaro iyo xubno ka mid ah shirkadda hector agritich guddoomiyaha shirkadda hector agritich ayaa ka warbixiyey shaqo abuurka loo sameeyey dhalinyaradan waxaan ku faraxsannahay inaan maanta daafurnay mashruuc lagu maaligelinayo laguna dhiirigelinayo dhallinyarada soomaaliyeed maadaama dhallinyarada soomaaliyeed ay yihiin toddobaatan iyo shan boqolkiiba bulshada soomaaliyeed mashruucan wuxuu wax ka tiri doonaa wax soo saarka beeraha kobcinta dhaqaalaha shaqa abuurka dhallinyarada iyo in isku filnaansho uu dalkeena gaaro mashruucyada noocaan ah in la horumariyo oo la dhiirigeliyo shirkaddeena waxay ugu jirtaa doorka koowaad waxaana taageeri doonaa in ka badan in badan oo ka mid ah dhallinyarada agaasimaha waaxda wax soo saarka iyo u adkeysiga cimilada ee wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed muuse aadan ayaa bogaadiyey shirkadda hector agritich shaqo abuurka ay u sameysay dhallinyarada waan aadan u dhiirigelineynaa dhallinyarta inay shaqo abuur sameeyaan oo dalkooda maalgashadaan sababtoo ah waddankan dhallinyarta xoog u ah shaqa abuur intay shaqo raadsan lahaayeen waxaa loo bahay inaga shaqa abuur sameeyaan waana dhiirigelinaynaa dhalinyarta isku xilqaantay shirkadan hector agrotich shaqadii ay qabatay waana bogaadinaynaa
mashruucan ayaa loogu gol leeyahay in dhalinyarada la fahansiiyo sidii ay uga shaqaysan lahaayeen dalkooda hooyo